بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحويا بلن كما دام عن هرؤ قاضيبا ربينا بل إذن تجيسيه maqtadka aan ka lahaana waxa weeye qofka muslimka haddii shalay uu khaldanaa maalinkii ilaahay xaqa uu tuso inuu rujuulo u yeesho iyo raganimo uu yidhaahdo waan khaldanaa ilaahay baanu u towbo keenay waa shay aada iyo aada muhiim u ah arrinkaas waa laga maarmaan in badan oo maanta yacni dad cilmi sheeganayo diin sheeganayo ayaa khata'ooda iyo jafkoodii aanan diyaar u ahayn inay ka soo noqdaan bal ku madax taagayo tanaadi ku samaynay marka inaan yacni maxaa la yidhaahdaa jur-a aan u yeelano haddaan khaladnay maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa alrujuucu ila alxaqi fadiila xaqoo loo noqdaa waa fadiilo wey alxaqu axaqu an yutabac xaqaa mudnaan badan in la raaco marka intaas waxaan uga gudbayaa nasiixada iyo xataa dhallinyarada shabaabka la yidhaahdo oo u soo jeediyey inay nasiixa muhiima tahay maxaa yeelay nin walbaba isagoo qof fardi ah ayuu ilaahay hor istaagaya maalinta qiyaamaha marka inuu adduunka intuu joogo maslaxadiisa uu fiiriyo adduun iyo aakharo qofkaa laga doonaya taa markaan ka gudbo waxaan rabaa mawduuceennii aan soo dhaafnay oo habeenkii dhaweyta aanu ka hadalnay dhowr qodob oo iska fudud inaan wax yar oo aan qaarna sabtu lisaan iska ahaayeen inaan tawdiixiyo ayaan rabaa midda koobaad waxa weeye kelimadda isticmaar la yidhaahdo isticmaarka markaan ka hadlayay isticmaar kelimaddaas gaalada dadka adoonsado dadka ayaana la baxay laakiin sax ma aha yacni ficilkooda markii loo fiiriyo in isticmaar la yidhaahdo sax maaha isticmaar waa camirid camirid yani camiritaan oo la dalbo ayaa la yidhahda dhulka oo la camiraa la yidhaahda laakiin isticmaarka aniga aan u jeeday wuxuu ahaa midka aan kulligeen wada naqaanay addoonsiga ah ee ummadda la gumaysto marka si aysan muslimiintii maadaama dad muslimiina yihiin aynan dhagahooda uga cararin addoonsigii iyo gumaysigii iyo aysan uga cararin bay lafdigaa isticmaarkaa adeegsadeen marka inaanan maaragtay kelimaadkaas aanan adeegsanin ee gumaysiga iyo isticbaad iyo wax lamida in la adeegsado ay ku habboon tahay isticmaalkuma habboona kelimadaas taasaan uga noqday kelimad kaleeto oo waxaa jirtay aan idhi soomaaliya maanta waxa ay soo samaysteeno loo soo dhoodhoobay haddii maanta iska duniyaan waxaan ku sheegay inay tahay aakhir fursa taa waa ku khaldana sababta aakhir fursa inay tahay aybba waa wax ayba wey aniguna aybka kama warqabo ilaahay mid ka fiican inuu keenaa dhici karto marka taa waan ku khaldanaa iyadana waa ka laabtay insha allahu tacaala waxa waye aakhir fursa ma noqonayso ilaahay ha noo hagaajiyo waa weydiisanayna ilaah inuu noo toosiyo ummadda muslimiinta u toosiyo ilaahayna uusan ka dhigin aakhir fursa uusan ka dhigin taasna waa midda labaad wey midda saddexaad waxa weeye oo qodobka iigu dambeeyo oo kelimaadkaydii ka mid ahaa markaan ka hadlayay qofka shareecada islaamka haddii uu tabaqi waayo waxaan idhi amarkiisa ilaahaya loo celinayo laakiin aan iraahdo mar kastaba shay walbaba ilaahay baa amarkiisa loo celiyaa laakiin waxaa ka qumanayd inaan idhaahdo qofka sida ay shareecadu tilmaamtay awoodda u leh ee ay soo marto fursadda inuu dadka diinka ilaahay ku dhaqo shareecada islaamka oo ummadda ku dhaqo waa shay matluub ahoo laga rabo weeyaan haddii asagoo awood u leh uu ka tago uusan kitaabka ilaahay dadka ku dhaqin uusan ilaahay shareecadiisii ummadda ku maamulin waxa weeyaan xugun buu leeyahay ay shareecadu siisaa waxa weeye sida ay khawaarijtu qabaan duubduub looguma rido khawaarijtu waxay qabaan qofka aan kitaabka ilaahay ku dhaqmin inuu durbadiiba kaafir yahay oo calaa tuul diinka uu ka baxayo oo khaarij canilmilla uu yahay laakiin madhabka ahlu sunnuhu waa tafsiil wey waa la farsameeya waa la kala saaraa tafsiil baa lagu sameeya laakiin yacni qofkaas inuu cuquubo weyn uu leeyahay haddii kitaabka ilaahay uu ka tago oo weliba lafdiga kufriga la yidhaahdo la siin karo laakiin kufrigaas hadduu xalaalaysto yidhaahdo sharciga ilaahay waxaan ahayn inaan ku dhaqmo waa ii bannaan tahay waa ku gaaloobaya waa kii diinka uu kaga bixi lahaa wey haddiise uu yidhaahdo yani waxa weeye ictidaaraad uu keeno cudurdaaro uu la yimaado waxa weeye uu aaminsan yahay kitaabka ilaahay inuu yahay xalka keliya uu aaminsan yahay laakiin shahwaa ii geysay yani xubu salsaa ii geysay macaasi kalaa ii geysay waxba uu leeyahay qofkaasoo kale ku kufri maayo lafdiga kufriga culummadu siiyaanna waa kufrun duuna kufrinta marka mas'aladan waxaan kaga hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo markaan ka hadlayno ataxdiir can atasaruci fi takfiiri gaalnimada oo lagu degdego iskaga digitaankeeda markaan iskaga digayno ayaa masaladaasi xukunkeeda insha allahu dib ugu dhigin doona saddexdaas kelimo ayaan jeclaa inaan baraarujiyo waxaa ii soo haray maalin dhaweysa darsigeennii dhowr qodob baan ka hadalnay waxaan ka hadalnay tacriifu lfitna fitnada maxaa la yidhaahdaa qeexitaankeeda anagoo iska soo gaadinay waxaan ka hadalnay nicmada amniga uu leeyahay ammaanka nicmada uu leeyahay baan ishaarnay waxaan ka hadalnay yaa fitnadu markaay soo qaabishay timaaday soo socoto yay tahay cidda fahmi kartaahi ayana waa ka hadalnay waxaan ka hadalnay wadciga ay ummadda soomaalida ah ay ku sugan tahay oo aad iyo aad dad maaragtay yacni baaba-ay ay yihiin dad dhibaato weyn ay soo gaartay ay yihiinna ayana waa soo ishaarnay waa ka soo hadalnay qodobka noogu dambeeye oo aan ka hadalnayna wuxuu ahaa xugumka uu leeyahay alqitaalu fi lfitan waktiga fitnadu ay jirto dagaal dagaalka qofka uu dagaal galaahi u dagaalamo xugumkeedana waa soo ishaarnay shantaas qodob baan ka soo hadalnay caawa insha allahu tacaala inta ilaahay noo yasiro waxaan ishaari doonaa yani siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam oo fitanta uga digi jiray waan ishaaraynaa waxaan kaloo ishaari doonaa qodobka maaragtay toddobaad tacsiirka fitnadu ay ku leedahay mujtamaca ay ku leedahay khaasatan dadka muslimiinta ah daruuriyaadka shanta la yidhaahdo ama alkuliyaat alkhamsa kuliyaat alkhamsa ama daruuriyaat alkhamsa shanta daruuriyaadka loo yaqaano markay fitnadu timaado sida ay u ta'siiriso ayana waa ishaari doonaa biidni illaahi tacaala waxaan ishaari doonaa fitnadii waktigii saxaabada ridwaanullaahi calayhim dhacday saxaabadow ma ka qayb qaateen kulligood ama badankood ma ka qayb qaateen mise kama qayb qaadan waxaan sugi doonaa inaysan ka qayb qaadanin aktariyadooda ee ka tirsan inay ahaayeen wixii ka qayb qaatay ayaguna inay ta'wiil wateen oo ay macduuriin yihiin maadaama ay mujtahidiin yihiin arrintaasna waan ka hadli doonaa hadii ilaah yidhaahdo waxaan ishaari doonaa yacni shareecada sida ay u reebtay dadka muslimiinta ah haddii masalan qof dembi ou galo uu dambiilo yahay amaba kaafir uu yahay oo ku dhex jiro mujtamac muslima dhexdiisa uu ku jiro in ayadoon loo kala abdayin oo loo kala fiirinin xabadda la iskaga tuura meeshay ku dhacaysaa ku dhacdo la yidhaahdaa maxay shareecadu ka qabtaa madaafiicdan iska rida soomaaliya soomaal meel walba iskaga dhacayo ma wax bannaan baa mise waa wax shareecadu reebtay ayana insha allahu tacaala waxbaan ka ishaari doonaa biduun tamyiiz iyo iyadoon wax la kala fiirsan la iska tuurayo waxaan ka hadli doonaa qodobka tobnaad xurmatu dani lmuslim qofka muslimka ah dhiiggiisa xaaraamnimadiisa inuu xaaraam yahay waxaan ka hadli doonaa mawqifka ama booska uu qofka muslimka ahi markay fitnadu timaado inuu ka istaago la doonayo maxay tahay meexalkeebuu ka istaagaya fitnadan ma dhex gelayaan mise waa banaanku ka istaagaya taana waan ishaari doonaa haddii ilah yidhaahdo qodobka ko yani maaragtay labiyo tobnaad waxaan ishaari doonaa xukmu man qaatala lifulanin aw lijamaacatin ma qofka u dagaalamo hebel dartii ama urur hebel dartii ama xisbi hebel daraaddii u dagaalamo muxuu yahay xukunkiisu isaguna waan ishaari doonaa biidn illaahi tacaala waxyaalaha aan ka hadli doona haddii wakti aan helno waxaa ka mid ah sida hore u sheegnay yani tacliiqa aan calliqi doono yani maaragtay aan ku ku istaagi doono bayaankii wadaadada ay soo saareen qodobo ka mid ah aan ka hadli doono horena waan u sheegay kaana waa ka hadli doona wadaadadii yani xamar ku shiray bayaankay soo saareen waxyaalaha ka muuqdo inaan wax ka ishaarno waxaa kaloo ka hadli doonaa xukunka ay leedahay altafjiiraatu walintixaar waxa la yidhaahdo yani dhul aamina ama dadka in inta guryo la yimaado layska qarxiyo oo dhul la qarxiyaa ama qofku intuu ismiineeyo inuu isqarxiyo ayana xukunkeedu waa ishaari doonaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan ishaari doonaa atasaruc fii takfiiri lmuslimiin xukunka ay leedahay dadka muslimiinta gaalaysiinteeda lagu degdego maxay tahay xukunkeedana waanu ishaari doonaa biidn illaahi tacaala waxaan ishaari doonaa fitantaas aan soo sheegnay waxyaalaha lagaga badbaado maxaa lagaga badbaadaa see looga badbaadaa shareecadu waxayna tiri ayaan ayana ishaari doonaa insha allahu tacaala iyo qodobo kale biidn illaahi tacaala waxaa marka leeyahay sida habeenkii horeba aan u sheegay haddii ay noo dhammaan weyso caawayso mana u malayna inay dhammaan doonto insha allahu tacaala jumcada dambaan ka dhigayna maadaama ay jiraan dad iga soo codsaday in xataa tafsiirka intaan baajiyo saddexda casho aan akrino aan wadno laakiin darsiga dad badan baa ku xiran oo meelo badan uga yimaado marka sidaa darteed darsiga ma baajinayno habeenkaas jimcadaan wadaynaa insha allahu ilahayna waa noo dhamaystiri doonaa biidn illahi tacaala waaya marka qodobkayga koobaad baan bilaaban doonaa waxaa weeye fitnada sida uu nabiyllaahi maxamed uga digay salawaatu llahi wasalaamu calayh nabigeenna calayhi salaatu wasalaam fitnada waa uu ka digay fitnada uu ka digayna waxa weeye waa fitnada caamka ah oo ummadoo dhan asiibayso ummadda asiibto ummadda muslimiinta oo laga yaabo diinkooda diinkooda inuu maaragtay ku daciifo laga yaabo islaamnimadii lafteedii diinkii islaamka ahaa inuu ku daciifo laga yaabo yacni in dadkii muslimiintii la ihaanaysto oo ihaano ay soo gaarto markay muslimiintu jabaan oo ihaanada ay waktigeeda gaaraanna inay cadowgoodii oo dhan ay iskugu yeertaan sida dadku ay iskugu yeertaan raashinka saxanka markay cunayaan kaalayaan isla cunna la yidhaahdo oo kale muslimiintu ay gaaraan fitnada noocaas oo kaleeta ihi ayuu rasuulku ka digay calayhi salaatu wasalaam fitnadaasna waxaad og tihiin albaabkeedu sida xadiiskii xudayfa uu tilmaamay cumar bnu khadaab marka uu su-aalaha weydiiyey albaabkeedii xirnaa ma la furayaa mise waa la jebinayaa buu weydiiyey markaasuu xudayfa yidhi waa la jebin waa la jebinaya markaasuu yihi marka haddayba jabto dib dama loo xiri maayo albaabka haddii la jabsho dib dama loo xiri maayo fitnadaas marka waxa weeye cumar bnu khataab dilkiisii laga soo bilaabo cusmaan ibni cafaan waktigiisii oo khawaarijtii ay dileen radia allahu canhu waktigaas ayay kasoo bilaabatay fitnadu aad ay u kacday waktigii dilkii cusmaan dilkii cusmaan ayay aada u kacday walidaalika waxaad ogtihiin ma aynan ka zuulin fitnadaa markii ay bilaabatay yani waktigii saxaabada ilaa qiyaamu saacana fitantaa way ka soconaysaa waa soconayaan wey oo rasuulku ka digay calayhi salaatu wasalaam xadiis imaamu lbukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo wakadalika imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo xadiisu usaamata bnu zaydin radia allahu canhu radia allahu canhuma usaamatu bnu zayd wuxuu leeyahay قال أشرف رسول الله أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطم من آطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر يعني وحو ليه أسامة نبي أيا وحو فولي بورها مارتي أما آه، قري أما مارت حسني وحلي إلى هذا بفيس مال كبسا أيو بشي سفو للنبي عليه الصلاة والسلام لأن الأطم وحال إلى هذا القصر نوال إلى هذا الحسن نوال في الماما والوشة إلى وياه daar buu fuulay ama maaragtay meel xeraysan oo ciidan xeradii ah oo dhisan oo dhufays ah buu koray labadaba waa la yidhaahdaa markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hal tarawna ma ara war ma aragtaa waxaan aniga u jeedo waxaan arkaya ma u jeedaan markaasuu yidhi innii araa mawaaqica alfitani khilaala buyuutikum fitnadan meeshii ay ku dhacaysay gu- ayaan u jeedaa oo guryihiina dhexdiisa ah guryihiina dhexdooda ihi ayaan u jeedaa buu yidhi waxayna ugu dhacaysaa ka mawaaqici alqatar ka mawaaqici alqatri roobka oo kale dhibicdiisa sida ay ugu daadato ayuu ugu daadanaysaa fitnadii buu leeyahay aan u jeedaa guryihiin waa madiinuu ishaaraya nabiga calayhi salaatu wasalaam guryihiina dhexdoodii bay sidaa ugu daadanaysaa marka wuu ka digaya nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaasi weeye walidaalika imaamu nawowi markuu yani sharxu saxiixi muslim أو حديث شرح يحوليه والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم شبهيت أولمن كشبهي فتنذا رابط بنعلي سأوكلا وحي لم يتلا حاجة فربطنذا هي سرع أي عام وطهي أفضيته أي كشبهي النبي عليه الصلاة والسلام مكاسر أي أنها كثيرة وتعم الناس فتنذا آد بأتر بدنتهي dadka oo dhanna way caminaysaa buu yidhi rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayh laa takhtasu biha daa'ifa koox la gooni noqonaysana ma jirto koox la gooni noqonaysana ma jirto ayuu imaamu nawowi leeyahay baan u jeedaa markaasuu yihi wahada ishaaratun ila alxuruubi aljaariyati baynahum aljaariyati baynahum kawaqcati aljamali wasifiin waalxarra wamaqtali cuthmaan ومقتل ومقتل الحسين رضي الله عنهما وغير ذلك arrintaas wuxuu leeyahay oo nebigu ishaarayo waxa weeyaan xuruubta iyo dagaalka dad saxaabada dhex mari doono dhexdooda waktigooda dhici doono sida waqcat aljamal oo cali iyo maaragtay maxaa la yidhahdaa talxa iyo zubayr iyo caaisha radi allahu canha canhum jamiican ay ka qayb galeen yani waxaa lamid uu leeyahay sifiin waqcatu sifiin oo mucaawiya iyo cali ay isku heleen ay ku dagaalameen waqcat alxarra oo yaziid ibni mucaawiya waqtigiisii madiina dhibka badan dhib weyn uu ka dhacayo dhibaato weyn ay muslimiinta soo gaartay cusmaan dilkiisii radia allahu canhu xusein ibni cali radia allahu canhu dilkiisii iyo wixii lamid ah waaye buu odhanaya weeyaan walidaalika alimaamu alkhallaal wuxuu soo guuriyaa kitaabkiisa assunna wuxuu ku soo guurinaya can abi muusa alashcari radia allahu canhu abuu muusa alashcarina uu ka warinayo wuxuu leeyahay ina qatla cuhmaana low kaana hadyan laxtalabat bihi اlummatu labana walaakinahu kaana dalaala faxtalabat bihi اlummatu dama yani hadal aada u qiimo badan ayuu leeyahay abuu muusa alashcari saxaabiga radia allahu canhu cuhmaan ibni cafaan dilkiisii la dilay haddii uu hanuun ahaan lahaa ila dad baa ku janno degaya sida hadda uu ninkii abshiroo kale noo sheegaayo dad baa qofka muslimkaa dilkiisa inuu ku janno taga rabo cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu oo aad taqaanaan alladii jahaza jeysha jeysha alcusra nebiga labadiisii gabdhood oo ku daray casharatu mubashiriin biljanna ka mid ahaa yacni maaragtay khaliifatu rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam kamid yani khulafadiisii ka mid ahaa ayaa dad dilkiisii ku janno doonanaya dad baa janno ku raadsanaya markaasu wuxuu leeyahay haddii cusmaan dilkiisu ou yani hanuun ahaan lahaa ummaddu waxay buran laha waxay mi waxay lisan lahayd caanaday ka caanay ka lisan lahayd leanna nin mujrima baa dhaafay baa la odhan lahaa caanay heli lahaayeen iyo khayr bay barwaaqay la kulmi lahayd laakiin wuxuu yidhi walaakinahu kaana dalaala hanuun inuu noqdo iska daayay baadi buu ahaa cusmaan dilkiisii radia allahu canhu baadi buu ahaa buu yidhi faxtalabat bihi اlummatu dama ummaddii marka waxay lisatay dhiig bay lisatay maalintii cumaan la dila laga bilaabo cumaan dilkiisa laga soo bilaabo dhiig ayay ummadii listeen meeshii ay ka lisan lahaayeen caanaha waxa way dhiig ay listeen weyaan sidaa darteed maa min yani baled bilaada muslimiinta in badan oo ka mid a waxa weeye dhiigga muslimka qiimo ma laha waa laska baadiya dhiigga muslimka waa la daadiya weliba waxaa loo daadinayaa yani maaragtay min ajli lwusuuli ila salta xugum in lagu gaaro iyo madaxtinimo in lagu gaaro daraaddeed ayaa dhiiggii muslimka loo daadinaya wadaad la yidhaahdo bishe cabdulmaalik ramadaan la yidhahdo ramadaani kitaab uu leeyaho aad u qiimo badan ayaa jiro risaalo fiican oo aad maaragtay ayaa jiro fitnada aada uga hadlay risaalada waxaa la yidhahdaa tamyiizu dawi lfitan bayna sharaf aljihaadi wa sarafi alfitani yani waxa weeye dadka ahlu fitanka ahee dhugta leh ee caqliga leh kala soociddooda ay kala soocaan sharafka iyo qiimaha uu jihaadku leeyahay iyo xadgudubka iyo dhibaatada ay fitnadu leedahay masaladaasu kaga hadlaya marka muqadimada markuu samaynayo hadal aad u qiimo badanoo soo guurinaya oo waaqiceenna muslimiinta ka kulli taabanayo weya wuxuu leeyahay fakam min baladin muslimin uriiqat fiihi dimaau ahlihi min ajli min ajli lwusuuli ila salta badana yani beled muslim ah oo dhiiggiisa dadkiisa dadko dadka beledkaasi dhiigooda la daadiyahay badanaa buu leeyahay in salba lagu gaaro darteed dhiigooda loo daadiyo xugum inaad ku gaartood madax aad noqoto daraaddeed in dhiigooda loo daadsho aad buu u badan tahay buu leeyahay markaasuu wuxuu yidhi faman uqfiya can alxukmi bixaqin aw bigayri xaqin jacala dalika musawiqan sharcan lahu liiraaqati dima qofka madaxtinimada laga qaado xukumka laga qaado ama xaq ha looga qaado ama xaqdarre ha looga qaade ka qaadista laga qaadayba wuxuu ka dhigaa shay u baneeyo dhiigga dadka muslimiinta daadintooda waa dagaalamaya mar haddii xukumka laga qaado buu leeyahay wuxuu leeyahay waman lam yuctamad xisbuhu fi lbarlamaani calaaqa dima qofka xisbigiisa in maaragta la ictiraafo oo baarlamaanka ay ictiraafaan xisbigiisa aan la ogolaanin oo baarlamaanku uu diido araaqa dimaa dhiigguu daadinaya jabhad buu noqonaya waa dagaalamaya dhiig buu daadinaya waman shaka fii nazaahati lintikhaabaati araaqa dimaa qofka markuu doorasho galo doorasho intuu galo intikhaabaad la sameeyo yani maaragtay xatooyo la sameeyo ama la boobo oo aanan maaragta si cadaalada loogu tirinin maaragta sawti ou helay markuu ogaado dhiig buu asna daadino xagga u baxaya waa dagaalamayaa buu leeyahay markaasuu wuxuu leeyahay waman ra'aa min amiirihi taksiiran fi lakhdi bixukmi illaahi araaqa dima qofka ninkii madaxda u ahaa xoogaa qaadashada xukumkii ilaahay qaadashadiisii ka gaabin oo ku arko uu ka gaabiyo durbadiiba waa ku kacayaayo dhiig inuu daadiyaba araaqa dima dhiig buu daadinayaa buu leeyahay waman lam yajid wadiifatan araaqa dima yani qofka aana shaqa shaqo inta doonto loo diido asna waa dagaalamaya dagaal buu kicinaya wuxuu leeyaha waman lam yushaarik sultaanahu fii dunyaahu araaqa dima qofka ninka madaxda yani maaragtay aan adduunyadiisa la qaybsanin madaxdii aanan maaragtay adduunyada la qaybsanin oo manaasibta waxba laga siinin asna dhiiguu daadinaya waa dagaalamaya waman lam yuwaafiq calaa ramyi fulani bilkufri araaqa dima qofka hebel yani hebelu gaalaysiinaya qofkii diido yidhahdo kula gaalaysiin maayo kii loo diido layidhao kula gaalaysiin maayo hebel asna dhiig buu daadinaya waa dagaalamaya weyaan markaasuu wuxuu leeyahay waman talaba linafsihi lbaycata falam yustajab lahu araaqa dima yani hadal aad u dheer wey qofka asaga in maaragta dadku ay beeco la galaan oo madax laga dhigto intuu raadiyo aysan dadku ajiibin oo ay diidaan asna wuu dagaalamayo dhiig buu daadinaya weyan waman sa'ala maala lijamaacatihi saa'irati falam yucfa araaqa dima qofka maal weydiisto kooxdiisa iyo jabhadiisa u weydiisto oo maaragtay kacsan oo ku kacday maaragtay madaxdii ku kacday xoolo inta weydiista la siin waayo asna dhiig buu daadino waa dagaalamaya waman lam yastajib lahu muqaafacata baladin ma araaqa dima قفك آمن ومن يستجب له قفك آن لا أجيب إن بلد هبل هل قويو أجرنا مركو إلى هذا مقاله هبل هل قويو هذه لغا دينه أصلا وتقال لما يديك مصادنا ومن لم يقتنع بقوله في إيجاد القتال في بلد ما كفر وأراق الدماء قفك آمن هبل كيس لغقا عين إن مقاله هبل للا دينه مقاله هبل أكدولنا لا تقالنا مركو لغا دينه dadka intuu gaalaysiiyo ayuu dadka dhiigooda daadinayaa buuli wuxuu leeyahay waman lam yustajib lahu fii talabi ikhraaji lmushrikiina fii baladin ma kafara wa araaqa dimaa qofka aan loo ajiibin oon loo aqbalin laga yeelin beledkaas kufaarta joogta mushrikiinta joogta gaalada joogtaahi ha laga saara markuu yidhaahdo oo laga diidoo la yidhaahdo saari mayno waxa weeye dadku gaalaysiin dhiiguu daadinayaa isagana hadalladaas oo kale ayuu maaragtay sheekhu leeyahay hadal aad u qiimo badan waa waaqicina la taabanay yaani ee dhiigan waa dhiig macsuum oo ilaahay ilaaliyay dadka muslimiinta mujarrad la ilaha illa allah muhammadur rasulullah aw yiraahdo qof macsuum dami wal maal wal urd buu noqonaya dhiigiisa maalkiisa urdigiisa waxa way waa macsuum waa dhowrsan yihiin weeyo marka qodobkaas waxaan uga baxay fitnada nabigeena markuu arkay wax badan xadiis aad u tiro badan buu uga digay weeyaan fitnadu markay timaado waxaan nidhi waxay saamaysaa daruuriyaadka shamsa la yidhaahdo addaruuriyaat alkhamsa ama alkuliyaat alkhamsa la yidhaahdo oo islaamka u ilaaliyey leanna diinteena islaamka shareecadeena wax badan ay noo ilaaliso waxa ugu horeeyo diinkeenna waa ilaashan yahay waana loo ilaaliyey waxaana loo ilaaliyey naftaana loo ilaaliyey waxaana loo ilaaliyey maalka waxaana loo ilaaliyey yani maaragtay caqligana loo ilaaliyey waxaana loo ilaaliyey cirdiga oo maaragtay sharafta qofka uu leeyahay ayaa la dhowray oo lagu xadgudbi karayay fitantu markay timaado shamtii islaamku ou dhowray kulli waxa weeye yani waa wada fitnada fasaadinaysa fitnada ayaa fasaadinaysa marka waxaan arkaynaa bal tusaaleaan ka soo qaadanaynaa diinka sida ay u fitnayso qofka diinkiisa markay fitantu timaado way fitnaysaa maxaa yeelay insaanka horta fitnadaasuu ku ta'afuraya muslimka ah markuu ku ta'afurana laa yasbutu calaa ra'yin hal mawqif kuma ekaanayo bal wuxuu noqonayaa qof fikradiisu aysan meelna ku toosnaynoo maanta halkaasuu jiraa berri halkaasuu jiraa berri halkaas saadam xagguu jiraa yani saabit ma noqonayo markay fitnadu timaado qofkii meel kuma sugnaanayo diin ku sugnaan maayo waxaa arrintaa itusinaya xadiidka imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo bisanadihi can abi hurayrata radia allahu canhu wuxuu leeyahay abu hurayra ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigeennaa wuxuu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayhi baadiruu bilacmaali fitana ka qiطci leyli lmudlimi yusbixu arajulu mu'minan wayumsi kaafiran wayumsi mu'minan wayusbixu kaafiran يبيع دينه بعرض من الدنيا يعني وحو ليه النبي عليه الصلاة والسلام أعماش خير كاتبو كد الدقع كلفر مرة فتنة وقت جيدة فتنة أو مركو رب نبي سورية أو يري وكقطع الليل المظلم حبين مبدئة خيره أو كلا أي لسو جلسة ضبط أيضا مبدئة أي إيمان يساوي مركاته رسولك يري قفك waaga wuxuu u baryayaa isagoo mu'min oo ilaahay rumaysan galabtii ma la gaaray waa gaaloobaya waa ridoobaya fitnada sababteeda ayuu la ridoobaya wy galabtiibuu mu'min isagoo abaa galabta usoo gelaysaa iimaan leh isagoo mu'mina ayay usoo gelaysaa markaasuu subaxii markuu waaga baryo kaafir buu noqonaya diinkii waa ka tegaya wy sababtu waa maxay yabiicu diinahu bicaradin min addunya buu yihi rasuulku salawatu llahi wasalaamu calayh diinkiisii ayuu adduuniye yar ayuu ku iibsanaya adduun buu ku gadanaya mansab buu dhaaftani markaasuu maaragtay qatli samaynayo dad muslima dili ummad burburini dhibaato badan buu geynaya dhibaato badan buu geysanaya weeyaan marka intaas wuxuu u samaynaya aada heshid ama mansab heshid madaxweyne ha lagu yidhaahdo ama maaragtay jago aada heshid ama xoolo aad ka kasabtid ama wax lamidabuu u banaysanaya arrimahani weeyaan sidaa darteed yani waxaad arkaysaa fitanka waxa la yidhaahdo ama maaragtay firqa waxa la yidhaahdo muslimiinta soo maro firqooyinka mid kasta kulligeed bacda fitna ayay bila intooda badan fitno gadaasheeday bilaabataa markay fitan timaado koox unbaa muslimiinta ka dhex dhalanaysa kooxdii diin bay samaysanayaan diinka ay samaystaan yani in badan oo diinkii ka midana way ka tegayaan qayb ayagu ay rabaan diin bay ka dhiganayaan hadda masalan khawaarijtu goormay soo baxeen waxaa la yidhahdaa waa awal firqa muslimiinta ka soo dhexbaxday soomaa kooxdii ugu horreysa soo baxday weeyaan goormay soo baxeen markii fitnadii cusmaan radia allahu canhu la dilay ay dileen iyo maaragtay fitnadii ee dagaalkii waqca sifiin iyo jamal markii la galay ayay fitanta yani khawaarijta ay soo baxeen weeyaan waa is urursadeen meel gooniyay tageen ilaa baad ogtihiin cali bn abi aalib radia allahu canhu oo uu laayay oo aad ula dagaalamay fitnadaas waa taa waktigaasi soo baxdaa wahaakada fii kulli zaman fitan markay jirto unbay waxa bilaabata mushkiladii khalqu qur'aan markay timi waxa weye markii muctasilada ahaa ee jahmiyiinta ahaa waktigoodii markii muslimiinta la cadaabayey oo ma'muun waktigiisii iyo waafiq iyo madaxdii cabaasiyiinta ayaa la leyn jiray muslimiinta fikradaas yani inkastoo maarata waktiga xasanulbasri ay jirtay aad ogtihiin yani waktigaasi si intishaartay weeyaan wahaakada maalin walbaba fitan markay timaado firqo cusub unbaad maqlaysa hadda intay soomaaliya socotay meeqa jabhadaa soo baxdao taqaana jabhadihii caadiga ahaa ee qabaailka wateen oo s sta lala bixi jiray waxay timid markii dawladda burburtay oo dagaalkii iyo fitantii ay timid baa maaragtay isfulaan isfulaan isfulaan ayay wada yimaadeen kabacdi markii fitantan dambe ay sii badatay isku walaaqmatayna waxaa soo baxay firaq aada u badanoo magac diineed wada wato oo mid mid rabtaahi jirin baad ogtihiin yani inta firqadood baa maanta jiro hadda soo wada baxaad ogtihiin kii ugu dambeeye hadda midkaan xizbulislaam la yidhaahdo wa xizbulislaam oo la baxo la yidhahda gruub waxaa jira la yidhaahdo shabaab la yidhahdo goormay soo baxeen ma la yaqiina wakti horeba la yaqiin fitantaana kusoo baxeen shabaab baa la yidhaahdaa gruub waxaa la yidhaahdaa caanola la yidhaahdaa gruub waxaa la yidhaahdaa kiambonia la yidhaahdaa waxaasoo dhan goormay soo baxeen waa fitankaana soo wada dhexbaxeen marka fitna ma jirto ilaa markay timaado firaq cusub ayaa soo baxaaya oo wada imaanaya yani taasaa imaanaysa weya marka waxaa waxaa la rabaa horta diinka inay ta'fiirinayso waad ujeedaayo qofku yusbixu arajulu mu'minan wa yumsi kaafiran oo nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam adiga markaad dhiig muslim banaysato tiraa waa ii banaan yahay qofka ku kufrinaya haddaad tira dhiigga muslimka waa ii banaan yahay waad ku gaaloobi marka yani istixlaal oo kale bay gaaraysaa mararka qaarkood weyaan caqliga inuu fasaadiyo fitnadu inay caqliga fasaadiso ay ta'fiiriso caqligii ay shareecadu ilaalisay waxa tusinayo xadiid ibni maajah oo warinaayo bisanadin saxiixin oo ku warinaayo can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu abu muusa alashcari wuxuu leeyahay saxaabigaasi xadaanaa rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalam nabigeenaa noo sheekeeyey muxuu nabigu yidhi ina bayna yaday saacati laharja qaala qultu ya rasuul allahi ma lharju qaala alqatlu faqaala bacdu lmuslimiina ya rasuul allah ina naqtl lana fi lcaami lwaxidi min almushrikiina kada wakada faqala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam laysa biqatli lmushrikiin walakin yaqtlu bacdukum bacda xata yaqtula arajulu jaarahu wabna camihi wadaa qaraabatihi faqaala bacdu lqawmi ya rasuul allah wmacna cquluna dalika alyawm faqala rasuulu llahi sal اllau alayh wasalam la tunzacu cqulu aktari dalika azamaan wayaklufu lahu habaaءun min annaasi laa cqula lahu hadalkaas ayuu nebigu yidhi salawatu llahi wasalaamu alayh xadiidkaas waxaa weye macnihiisa nebigaa wuxuu yidhi qiyaamaha intuusan dhicin ka hor waxa imaanay waxa la yidhahda harji la yidhahda imaanay markaasaa saxaabigii weydiiye waxaan idhi buu yidhah muusa harji maxaa la yidhaha rasuulka ilaahay markaasuu yidhi alqasru waa dilka dil ayaa badanaya dadka islaynaya markii qiyaamuu soo dhow yahay dadku waa islaynaya markaasaa saxaabadii qaar kamida waxay yidhaahdeen rasuulkii allo annagu waxaan dilnaa haddadan la joogod adigana la joogto sanadka hal sanad keliya ayaan mushrikiinta intaasoo gaalada aanu ka laynaa intaasoo caddadaan ka laynaaye waa sidee bay dheheen markaasuu nabigu ku yidhi wuxuu yidhi laysa biqatli lmushrikiin waxaan ka hadlaya hardigaa sheegayo ma aha mushrikiinta dilkooda la dilo ma aha laanna ayagu jihaad fii sabiililahi ku jiraana dagaalamaya litakuna kalimat llahi hiy alculyaa buu u dagaalamaya nebiga gaalo gaalnimadooda ay cad tahay ayay la dagaalamayeen rasuulka iyo saxaabadiisa salawaatu llahi wasalaamu calayh markaasuu nabigu u fasiroo yidhi mushrikiinta maahe walaakin yaqtulu bacdukum bacda qaarkiin ayaa qaarka kale uu dili doonaa xataa yaqtula arajulu jaarahu wabna camihi wadaa qaraabati ilaa qofka uu ka dilo dariskiisa uu ka dilo ina adeerkii ou dilo qaraabadiisii dad ka mid ah inuu laayo oo qofku gaaro ayaa la arkayaa buuli hadda fitnada soomaaliya ka dhacday waxaa idin weydiinaya daris kufriyo ma jira dariskii waa lasoo wada qaxiyey wax badan baa dariskii la qaxsay ayagaa la laayay meesha lagu dilay jiiraankii baa jaajuusay oo dadkii dilay laftiisa hebel iyo qiimay baa dilay iska daa jiiraan waaba yani qaraabo maahee yani waxa weeye mida hooyadii dilay oo la ogyaha wardigle lagu kasaa saxaafadda la yidhahda anigu waa waa joogay markaas xamaran joogay hooyadii buu dilay yani maaragtay waxa weeye aabihii buu dilay ina adeerkii buu dilay wahaakada qaraabadiisi buu laynaya waa fitan wa marka alaysa min alfitna wax soomaaliya ka socda miyayna fitno ahayn siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasaa saxaabadii way la yaabeen yani markuu nebigu yidhi jiiraankiisau dilaya ina adeerkiibuu dilaya qaraabadiisabu mid kamida buu dilaya ayay waxay yidhaahdeen saxaabada qaar ka mida yaa rasuul allah wamacana cuquuluna dalika alyowm maalintaas markaan saa samaynayno caqli ma qabna miya dad caqliga caqligeenna maaragtay dad waala miyaan nahay majaaniin miyaan nahay mafiyood ma fiyoodin miya yani maan cuquul malihin miyaa bay yidhahdeen markaasuu nebigu yidhi laa buy maxaa yeelay tunzacu cuquulu aktari dalika zamaan markay arrintaa imaanayso dadka badankii zamankaa joogo cuquushoodo dhan waa laga siiba waa laga qaadaa wey caqligaa laga qaadaya buy markaasaa waxaa harayo dad aan wax caqliga lahayn oo caqliga laga siibay ayaa haraya buu rasuulku salawatullahi wasalaamu calayh marka fitnada markay timaado caqliga waa way tirtirtaa waa fasaadisaa caqliga way fasaadisaa wey ilaa saxaabiga uu yidhahda abu muusa waaym ullahi inii la adunuhaa mudrikatii wa iyaaku ilaahay magaciisaan ku dhaaranaya waxaan malaynayaa aniga iyo idinkaba inuu maaragtay fitnadaas ayna haleeli doonto ayaan maaragta malaynayaa buu yidhi maarata saas u kale buu odhanaya marka arrintaas way ta'tiirisaa waxaan ognahay xagga nafta iyo maalka iyo cirdigana sida uu islaamku ilaaliyo dhowray fitnadu inay maaragtay ay saamayso waad ogtihiin fitan markay timaado dadka waa la laayaa nafti waa la dilaa cirdigii gabdhihiibaa la kufsadaayo lagu xadgudbaa oo la sameeya maarata hortaadaba lagu samayna xaj kufsi iyo wax lamidabaa lagu samayni maalkiibaa la bililiqaysanayaayo wax la yidhaahdo magacaas baaba loo baxsado bililiqa la yidhahdo la dhacayaa iyo wixii lamid aha lagu sameeya waana tan uu nabigeenna reebay salawaatu llahi wasalaamu calayhi asagoo ogaa inay muslimiintu sidaa yeeli doonaan xadiiskii xajat lwadaac markuu saxaabada la hadlay nabigeenna wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam faina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada alaa falyubaliq shaahidu minkum algaayib allahuma fashal yani sidaasoo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo sharaftiinnaba waa xaraam siday maanta xurmada u leedahay yowmu naxri ay tahay sida ay maarata bishaan oo dilxijo ah ay xurmad u leedahay sida ay maka beledullahi alxaraam oo xurmo u leeyahay ayay intaasba ilaahay subxaanau watacaala nafta iyo cirdiga iyo maalkaba ay qofka muslimka u maarata xurmo u leeyahay weyaan marka arintaas waxaa waxa weeyaan yani waxaa uga baxaya fitn fitnadu markay timaado xataa daruuriyaadkii shanta ahaayee islaamku ou ilaaliyey shareecadu ay dhowrtay inaysan yani inay fasaadayso oo wax ilaalinaya aynan jirin ayay na tusaysaa weyaan fitnada weyninkeeda inta ay leeg tahay fitnada marka ay timaado fitnadii saxaabada ka dhex dhacday yani waktigoodii ridwaan ullahi calayhim waxaa la yidhaahdaa lama dhex lama dhex boodo saxaabada ridwaan ullahi calayhim wixii dhex maray lagama sheekeeyo saasuu ahaa iyo saasuu ahaa iyo hebela khaldanaa iyo hebela saxsanaa iyo waxa waa fitan waa lama dhex galo maxaa yeelay ilaahay baa taskiyeeye dad rabbi ammaanay buu ahaa saxaabada waa la ammaanay khata'a ka dhaca midka ku gafay iyo midka asiibay labadaba ma'juuriin waa ajar bay leeyihin ilaahay agtiisa maxaa yeeley camal saalix oo khayr badan ayay lahaayeen u hormaray weeyaan laakiin maxalushaahidka meesha aan ka raba waxa weeye fitantaa markay timid dadka saxaabada ka qayb galay dad aada u tirsanay ahay sidaa soo sheegay ayaguna cudurdaar lahaa cudurdaar bay lahaayeen waxbay tawiidsanayeen cali oo kaleeto amiir mubaayico ah beecadiisa in lasoo galo buu doonaya mucaawiya oo kale ta'wiil buu watayo adiga intaana beecada kula gelin caliyo waa ku adeecaynaaye beecadan kula gelaynaaye horta dadkii cufmaan dilay hala qisaaso oo keen calina waxa weeye markaan aniga salba ma haysto awood ma hayo nimanku waa nimankii cufmaan dilay waa fuwaar baa la yidhaahdaa rag xoog badan oo ciidanad isa weye xatoo kale ma soo qaban karo beecada isiiya markii aan tamakuno anaa cali cusmaan dadkii dila soo qabanayo laynayo oo u kisaasayo weyan halkaas ayay ta'wiilkaas saaiqa ayay labada mid walbooba oo watay weyan walidaalika alimaam alkhallaal kitaabkiisa asunna markuu kaga hadlayo wuxuu leey bisanadin saxiixin can maxamed ibni siriin taabicigaas maxamed ibni siriin oo cadaaladiisa iyo waracnimadiisa la yaqaano hadaladiisiiba kamida wuxuu leeyahay wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi maxamed ibni siriin haajat ilfitnatu waasxaabu rasuuli illaahi sal allahu alayh waalih wasalam cashratu aalaafin falam yaxdurhaa minhum miatun falam yaxdurhaa minhum miatun bal lam yabluguu alaaiina wuxuu leeyahay fitnadii baa kacday ayadoo asxaabta nebiga ay ahaayeen yani maaragtay toban kun ay ka badnaayeen toban kun oo ku dhow yahay cadadkoodu ayay fitnadii dhacday oo kacday weyaan kama qayb gelin boqol nin wax ka badan buu leeyahay yani boqol nin boqol nin kama aysan ma aysan xaadirin buu yidhi bal boqol inay xaadirto iska daaye xataa soddon ma gaaraynin buu yidhi lam yablugu alaaiina soddon nin kama qayb gelin yani toban kun oo saxaabadiiya iyo soddon nin isku fiiri say fitnada uga fogaadeen kutusinaysaa sooma inaynan gelin bay kutusaysaa weyaan ibn abi shayba kitaabkiisa musanafka wuxuu ku warinaya wakadalika alimaam alkhallaal fi sunna uu ku warinaayo sanad saxiixana ay ku warinayaan can shacbiyi caamir ibn sharaaxiil shacbiyi ayaa waxay leeyihin wuxuu ka warinaya inuu yidhi lam waa taabici wey lam yashhad iljamala min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam gayru caliyin wa camaarin wa talxa wa zubayr fain jaawazuu bikhaamisin kaana kadaabun buu yidhi yan hadalkaa fiiri camr shacb muxadis weyn wey waa taqaanaa wuxuu leeyahay waqcat ljamal yani cid xaadirtay oo saxaabadii nebiga ka midayay ma jirto aanan ahayn cali iyo camaar oo lagu dilay iyo talxa iyo zubayr yani waxaan ahayn oo ka qayb galay lama arka buu leeyahy raggii hadday dhaafaan mid shanaad la keena buu yii mid shanaadaa ku jira haddii la yidhahdo kaana kadaabu buu yii beenlow baana mid shanaad carra la keena buu leeyahy kuma jirin kamana ayga qayb gelin wey marka yani fiir dadka ka qayb qaata waa afar nin afar nin baa waqcatuljamal saxaabadiiba kaga jirtay weyan marka waxay tusinaysaa saxaabada inay maaragtay aad fitanta ay uga fogaan jireen walidaalika ibnu taymiya raximah llah wuxuu leeyahay kitaabkiisa almuntaqa min minhaaji اlictidaali fi naqdi kalaami ahli اradbi wاlictizaal markuu kitaabkaasi kaga waramayo ba wuxuu oranaya wajumhuur صaxaabati wasaadatuhum taأharuu can اlfitna saxaabada badankooda iyo madaxdoodiiba yani saadadoodii akhyaartoodii fitantii waa ay ka fogaadeen wy bal riwaayaadka waxay sheegayaan oo xuseen ibn cali uu soo guurinaya waxaan xasan xasan u soo guurinin cali ibn abi aalib inuu xataa ka qoomamooday radia allahu canhu inuu dagaalka ou galay inuu aada uga qoomamooday buu tilmaamaya wy marka fitantaasi aad bay uga fogaan jireen saxaabada ridwaan allahi calayhim wuxuu leey ibnu taymiya minhaaj sunati nabawiya wuxuu ku oranaya wladii calayhi akaabiru صaxaaba wtaabiciina ana qitaala ljamali wasifiin lam yakun min alqitaali lma'muuri bihi waana tarkahu afضal min addukuuli fiihi bal cadowhum qitaala fitnati wacalى hada jumhuuru ahli اlxadiidi wa jumhuuru fuqahaai yani hadalkaas waxaa ka wada saxaabada dagaalkii dhex dhacay in magaca loo bixiyey ou ahaa fitno mar haddii saxaabadii waktigaas oo dadka ugu khayrka badnaa nabigeenna uu yidhi khayru nnaasi qarni mujeda dadka qarnigayga ugu khayr badan uu yidhi oo saxaabadii waktigoodii ou nebigu noolaa ah ama maar uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum lagu tilmaamay inuu fitno aha famaa baalukum muslimiinta maanta dagaalka dhexdhexaahi in fitno lagu tilmaami waayo la yidhaha waa jihaad xaggee jihaad ka noqonaya muslimiinta dagaalka dhexdhexaahi waa fitan wey wuxuu leeyahay waladii calayhi akaabiru saxaabati wataabiciin saxaabada madaxdoodii dadkoodii waaweynaa taabiciintii yani waxa ay ku sugnaayeen oo diin ahaan ay ugu sugnaayeen qitaalkii dagaalkii waqcatuljamal iyo sifiin oo hadda ka soo hadalnay ma aynan ahayn buu leeyahay min alqitaali alma'muuri bihi dagaalkii la faray inay dagaalamaan ma uusan ahayn buu leeyahay ka tegistiisa buu leeyahay ayaa waxay ka fadli badnayd in la galo wa ana tarkahu afdal min adukhuuli fiih in laga tago oo aan dagaalkaas la gelin baa ka khayr badneed in la galo markaasuu yihi bal cadowhu saxaabadii iyo taabiciintii waxay ku tilmaameen qitaala fitnati dagaal fitne inuu ahaa saxaabada oo weliba ta'wiil watay inuu koodii dagaal fitne u ahaa arrinkaasna waa jumhuurta ahluxadiidka iyo jumhuurta fuqahada dadkooda badan ayaa sidaas qaba buu leeyahay oo ku tegay weyaan bal waxaad ogtihiin yani maaragtay saxaabada waad ogtihiin sida maalan ibnu cumar oo kaleeto ninkii ka qayb galo oo yidhaahdo dagaaladii waktigaa dhacay yani marka istishaare la weydiiyo ma ka qayb galaa la yidhaahdo haddaad ka qayb gasho midkood aad la safato ahlu naar baad sawiri naar baad gelaysaa buu dhihi jiray naartaa ka qayb naartaad gelaysaa buu dhihi jiray wuxuu oran jiray xadiis ou alxaakim imaam alxaakim fii mustadrakihi uu ku warinaayo weliba calaa sharti shaykhayn uu ku soo saarayo imaamu dahdina oo ku waafaqay waxa weeye cabdullaahi bni cumar ayaa nin weydiiyey waktigii xajaaj ibni yuusuf iyo ay dagaalami jireen cabdullaahi bni zubayr cabdullahi bni zubayr waa saxaabi waa taqaana xajaajna ma ahayn saxaabi ma ahayn marka waktigii cabdullaahi bni zubayr oo madaxtinimada qabsaday oo shaam mooye bilaada agtarkeeda weliba shaam qayb ka mida uu qabsaday xijaaz oo dhan uu qabsaday yeman uu qabsaday yani maaragtay ciraaq oo dhan uu qabsaday dhul badan uu haysto oo madax ka ah ayaa maaragtay nin baa cabdullaahi bni cumar u yimi markaasuu weydiiye oo yidhi wuxuu yidhi cabdullaahi wuxuu weydiiyey yaan la dagaal galaa buu yidhi maxajaaj baan la diriraa oon raacaa mise cabdullahi bni zubayr baan raacaa baad ii ishaaraysaa buu yidhi dagaalka muslimiinta kololeen raacaa buu yidhi xajaaj qaybtiisa oo bani umaya waad ogtihiin cabdilmalik ibni marwan buu wasiir u ahaa yani maaragtay ninka wasiir difaaca u ah buu ahaa banduulo ahaa ayuu u ahaa cabdullahi bni zubayrna beecow dadka la galay oo madaxtinimo nimankaanu yani maaragtay ku kacay dhul badanna ka qabsaday marka labadooda keebaan la saftaayo lasoo diriraa baan weydiiyey cabdullahi bni cumar muxuu ku jawaabay maca ayi lfariiqayni qaatalta faqutilta fakilada buu yii labada kooxood midii aad raacdo oo markaa lagugu dilo adiga buu yii waxa weeye naarta lada la yidhahdaa gelaysaa buu fafiiladaana ku suganta hadii sidaa lagugu dilo midna ha raaci wey labadooda ka wada fogow laanna dagaalku waa dagaal fitan wa laguma ogola marka inaad ka qayb gashid weyaan qodobka sagaalaad oon rabay qodobadeedii kamid ahaa waxa weye kaa markaan ka soo baxo waxa weeye dadka iyadoo aanan loo fiirsanin biduun tamyiizin madfaca layskaga tuuro meeshaa ku dhacaysa ku dhac la yidhaahdo oo aada og tihiin soomaaliya dad abriyaahon dagaal ku jirin oo iska burburinaayo guryahooda ku duminayo masaajidii uu ku dhacayo dugsidii qur-aanka uu ku dhacayo yacni madfaca iska tuura indhala-aanta ihi sharcigu muxuu ka qabaa ayadana bal inaan qodobkaas wax ka sheegno waxa weeye qofka hadduu jaani yahay oo dembi soo galo amaba xataa kaafir uu yahay haddii aadan si muwaajaha ah markaas aysan dagaalkiinu ahayn oo mujtamaci uu ku dhex jiro inaad mujtamacaas muslimka mujtamacun oo muslim yahay mujtamaca muslimka ahi shacabka muslimka inaad xabad ku ribto waa xaaraam waa manhiyun canhu waa lagaa reebay adiga iska daaye nabiyulaahi maxamedaa loo diiday calayhi salaatu wasalaam nabiyulaahi maxamed oo weliba gaalo la dirirayo gaalo ayaa loo diiday sidaad ogtihiin fii suurati alfatxi qur-aanka aayaddaa fiiriya fii suurati alfatxi ku jirto allah wuxuu leeyahay hum aladiina kafaruu wasadduukum can almasjid alxaraam waalhadya mackuufan an yabluga maxillah walowlaa rijaalun mu'minuuna wa nisaa'un mu'minaatun لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أيضا الله عليه waxay horta ku soo degtaa og tihiin xudaybiya meesha la yidhaahdo ayay aayadda ku soo degtay suurat alfatri xudaybiya sababteediina waa taqaanaano nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku riyoodaa isagoo cumraystay ayuu ku riyoodaa isagoo madiino joogo ru'yadu ambiyadana waa waxyi wey sidiiba marka nabigeennu ku soo baxay oo saxaabadiisii isagoo cumro doonayuu soo aaday cumradii markii uu soo aaday ciidankiisiina ilaa kun iyo afar boqoloo nin oo saxaabadaaba wataa xadigiibay soo qaadeen dharkeediibay soo labisteen ixraamka ahaabay soo xarmadeen cumradoodiibay soo xarmadeen markaasaa quraysh ka war heshay marka waa intuusan nabigu maka qabsanin wey waxay ka war heleen maxamed inuu soo socdo markaasay marka waxay isku diyaariyeen dagaal inay ka hortagaan ay u diidaan nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu cumraysto ay u diidaan wayna ogaayeen cumro keli inuu u socdo oo xadigii xooligii oo wado meesha xudaybiye la yidhaahdo baa nabigii ay degeen oo maka wax yar u jirto markay halkaa degeen qoraysh way u diideen si kastaa la yeelay wuxuu diray ergo badan uu diray wax walba la sameeyo waxa weye way diideen inuu nabigu cumraysto salawaatullahi wasalaamu calayh ilaa nabigii heshiis ou la galaad ogtihiin heshiiskaas uu nabigu la galayna saxaabada in badan oo kamida sida cumar ibn khataab oo kale ay aada uga biyo diideen oysan raalli ka ahayn inuu nebiga heshiisyadaa la galo una arkayeen inuu nebigu maaragtay yani muslimiinta go-aamada u soo qaaday inay ihaano u tahay laakiin ilaahay wuxuu ku tilmaamay fatxibuu ku tilmaamay innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala xudaybiya marka sababaha looga joojiye nebiga inuu weeraro oo dagaal uu galo loogu diiday aayaddaana noo caddaynayso horta ayaga xumidoodii la muujiyo layidhi hum aladiina kafaruu quraysh waa kuwaa gaalada kufriyey wasaduukum can ilmasjid alxaraami masjid alxaraamna idiin diiday inaad cumraysataan idinka hor istaagay xadigiina meeshii uu ku xalaal noqonayey ay u diideenoo la sharay oo halkaa lagu joojiyey ilaa mino inta la geeyey in la qalabay halkaa lagu qala maka lagu qalabaya lama geeninoo ma gaarin xudaybiya baa lagu qalay ayagoo intaas ay jirto oo kufrigaas ay leeyihiin bow allah yidhi walowlaa rijaalun mu'minuuna wanisaaun mu'minaat haddaynan jiri lahayn rag mu'miniina iyo gabdho mu'minaat ah haween mu'minaada lam taclamuuhum idinka eednan ogeyn an tata'uuhum inaad ku istaagtaan oo dhibaato aad gaarsiisaan marka weerar ku qaadaan mushrikiintii waxaa jira dadaan soo hijroonin oo maka aan ka soo bixin oo mustadcafiin ah oo iimaankoodii iyo diinkoodii qarsanayay ayaa maka dhex joogay muminiin aha waana cadad tirsan wey dadkii saxaabada badankeed waa ka hajireen intaa yarta ahe rag iyo dumara oo iimaankooda qarsanaya sababteed ayaa nebiga inuu ku duulo oo dad badan dhibaato u gaarsiiyo ayaa looga reebay markaasuu yihi fatusiibakum minhum macaratu bigayri cilmi idinkood ogeyn dhibaato ay idinka gaarto dadkaa mu'miniinta waxaa loo diida mushrikiinta inuu la dagaalamo maahayn sababta maka inuu galo loogu diido waa maxay dadkaa yarka ahe muminiinta iimaanka qarsanayay baa nabigeena looga celiyey heshiiska inuu aqbalana loo yani maarata loo amray sida uu qaatay weeyaan heshiiska uu ku aqbalay dadka mu'miniinta dhiigooda qiimihiisa sababteed baa looga joojiyey salawaatu llahi wasalaamu calayh marka dadkaas yani saxaabadii oo dadka u khayr dadka dadka u khayrka badnaa ah nabiyullaahi muxamed oo ku dhex jiro calayhi salaatu wasalaam ayaa maaragtay oo cumradii laga manciyey dad kufaaran ay u diideen ayaa mu'miniin ku dhex jirta maka daraaddeed ilaahay uuga joojiyey in lagula dagaalamo weye walidaalika ibnu katiir raximah llahu markuu fasiraya aayaddaas hadal aad u qiimo badan buu tilmaamaya sidaasoo kale ku sheegi aayadda walowlaa rijaalun mu'minuuna wanisaaun mu'minaatun wuxuu leeyahay ay bayna adhurihim miman yaktumu iimaanahu wa yukfiihi minhum khiifatan calaa nafsihi min qowmi dadba dad mu'miniina baa ku jiray oo iimaankooda qarsanaya oo ka baqaya mushrikiinta ay la noolaayeen ilaahay baa ogaa sidaasaa marka nebiga inuu dhibaato gaarsiiyo diiddo la diidaya baa looga reebay wey laakiin ilaahay muxuu yidhi low tazayanuu hadday soocmi lahaayeen ka bixi lahaayeen oo gaalo miiran ay ahaan lahaayeen muslimiintuna aysan ku dhex jiri lahayn lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima waan cadaabi lahayn gaalada waa la cadaabi lahaa nebigaa lagu sallidi lahaa markii lagu sallidana waa la baabi'in lahaa weeyaan waxaa kaloo ka mid aho la tusinayo qofka nebigeenna dadka muslimiinta anan kala saarin barigooda iyo kaajirkooda anan kala saarin ee madfac iskaga ridaayo inuu bari ka yahay buu nabigeenna sheegay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele xadiid imaamu muslim fii saxiixi oo ku warinayo xadiidu abi hurayra radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nabigeenna wuxuu yidhi man kharaja calaa ummatii yadribu baraha wa faajiraha walaa yataxaasha min mu'miniha walaa yafi lidii cahdin cahdahu falaysa minii walastu minhu hadalkaa u fiiri uu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka ummadayda ku soo baxo oo keedii baariga ahaa oo mu'minka ahaa iyo taqiga ahaa iyo kii faajirka ahaa aanan kala soocinen yani xabadda la dhaco iska iska dilo madfac iskaga tuur dugsi qur-aan ha ku dhaco madfac tuur masaajid dadku tukanaha ku dhaco madfac iska tuuro dad masaakiina abriyaha ku baaba'een hadda fiiri idaacadahan marka la soo saaray dagaaladan hadda socdaahi imisa islaamo oo iyo dad masaakiin oo dagaalka aan ku jirin ay ku dhaawacmeen ama ku dhinteen wax la xisaabin kara ma miyayna muslimiin ahayn waa dad muslimiina yaa u baneeyey wadaadkan inuu xabadaha ku tuuro inuu dadkaas masaakiinta shacabka uu ku tuuro yaa u baneeyey diin u banaysa ma jiro uma weliba wuxuu ku leeyahay diin in la xukumaa rabaa adigaa ugu horeeya qofka diinka lagu xukumaayo horta in lagugu dabaqo u baahan wey diinka a xukumayso shareecada aad raadinayso baa la rabaa adiga in lagugu dabaqo marka ugu horeyso limaada dadka muslimiinta abriyada u baabi'inaya yani wax moogta wax la yaab leh shareecan doonaya macsidaan ku raadinaya iyo qatli dad muslimiina dimaadood yani wax saxa ma aha wey wax quman ma aha wuxuu yidhi man kharaja calaa ummatii yadribu baraha wa faajiraha keeda baariga iyo faajirkaahi yani maarata aan kala soocaynin walaa yataxaashaa min mu'miniha aanan iska ilaalinayn oo ka dhowrsanayn mu'minkeedii walaa yafii lidii cahdin cahdahu qofka ballan leh xataa gaal ha noqo cahdi mar hadduu dawladdaa la gasho oo cahdi uu leeyahay ballan leeyahay ballanka in loo oofiye baa la rabaa in lagu xadgudbo ma aha wey axadka noocaas oo kalea sidaa sameeya nabigu muxuu yidhi wuxuu yidhi falaysa minii walastu minhu aniga igamid ma aha ana kamid ma ahi wey macnaha waxaa weye sunnadaydii dadkaygii dariiqadaydii ku socday ma kamid aha weyaan sunnadayda dadkii raacayna kamid ma aha weyaan waxaan rabnaa marka yani taas waxaan soo aragnay inaysan shareecadu marna ogolayn maxaa yeelay nabiyullaahi maxamed aa loo diido ilaahay ka manciyey in muslimiin dhowr ah ayagoo gaalada ay aqlabiye tahay ayaa loo diiday famaa baalukum nin leh gaalan u socda laakiin muslimaan dilaya odhanaya fiiri muslimiinta dhexdeeda ku dilaya looma ogola muslimiin ay ku dhex jiraa gaalkan ayaan isagana looma ogolo weyaan taa markaan ka gudubno xurmada qofka muslimka dhiiggiisa uu leeyahay ayana xoogaa baan ka ishaarayna yan runtii axaadiista qofka uu nebigu ku reebay ama aayadaha qur'aanka ah weliba axaadiista aad u tira badan tahay lama soo koobi karo laakiin in badan waxaan rabaa bal dadkeenaan aniga iska bilaabo idinkana a idinku xijiye dhegaheenna bal inay ku dhacdo nabigeena sida uu qiimeeyey dhiigga qofka muslimka aamar wada dhegaysana bal axaadiistaas horta aan aayadaha qur'aanka aan ku bilowna wada taqaanaa fii suurati nisa aayadeeda waad wada garanaysaa waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadib allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima fasiriigama bahna umareenaa waa la wada yaqaana yacni qof muslima urakac qofka u dilaa waciidkaas tirada badan buu leeyahy jahannamo oo wakti dheer oo ku jiro caro ilaahay u caroodo lacnad ilaahay naxariistiisoo laga fogeeyo cadaab weyn uu leeyahay ayuu yeelanaya wey intaas uu la kulmaya wey fii suurati israa allah wuxuu leeyahay walaa taqtulu nafsa alatii xarama allah ila bilxaq waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli inahu kaana mansuura yani walaa taqtulu nafsa alatii xarama allah ila bilxaq nafta xaq lagu dilaa jiro hadduu qofkan qof soo dilo qisaas waa loo dilay hadduu zinaysto yani maarata yani nikaaxna soo maray waa la dilaya wey haddii uu ridoobo diinka ka baxo riddaa loo dilaya yani maaragtay axaadiista waxyaalo fara badanoo ay tilmaamto oo shareecadu ay tilmaamtaa jirto qofka saa'ilkaahi adig kugu soo xadgudbayo naftaada rabo cirdigaada rabo inuu kumaalkaada doonayo waa difaacaysa weliba culammadu waxay dhahaan waxaa fadli badan mar hadduu naftaada iyo maalka ugu yimaado ha ku dilo maalkaadana ha qaato laakiin cirdiga waa la difaaca cirdiga yani xaaskaaga iyo yani ahalkaaga iyo qaraabadaada dumarka inuu ku xadgudbo markuu doono dhimasho inaad ka xigtaa la rabaa inaad dhimatid waa la dagaalamaysa waa difaacaysa cirdigaada wey marka aayaddaas waxa weeye xaq in qofka muslimkaa lagu dili karay aayadahaasi noo tilmaamaya wey axaadiista marka aan dhegaysan xadiis imaam albukhaari abu daauud wakayruhuma ay warinayaan can ibni cumara radi allahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sal alay wasalam nabigeena wuxuu leeyahay lan yazaala almu'minu fii fusxatin min diini maa lam yusib zaman xaraam qofka muslimkaa waasacnimo diintiisa inuu ku sugan yahay ka zuuli maayo intuusan dhiig xaraama uusan ku dhicin dhiig xaraama intuusan ka gelin cibaadadiisu waa waasac wey yani fii fusxatin min diini waxay leeyihin waa sacatu alacmaali asaalixa camalkiisa ilaahay u waasicinaya oo sawaab badan uu ka heli laakiin markii idaa jaaa alqatlu daaqat alacmaal dhibaatadu dil markuu yimaado camalkaaga waa soo waa soo urur waa soo ururaya wey waa ururaya wey marka waasacnimo diintaadi u heli maysid xadiid abu daauud oo warinayo sanad xasanana oo ku warinaya can abi darda wuxuu leeyahay abu darda qaala rasuulu llahi sal allahu alay wasalam lan yazaala almu'minu mucniqan saalixan maa lam yusib daman xaraama faida asaaba daman xaraaman ballax buu odhanaya yacni qofka muslimka mu'minka ka zuuli maayo inuu musric yahayo taacada ilaahay uu degdegayo intuusan dhiig muslim ka gelin taacada ilaahay musric buu u yahay khafiif dahr yani waxaa la yidhaahdaa sariicu sayri fi aacaat aacada ayuu ku degdegaa aad buu ugu degdegaa hadduusan dhiig muslin asiibin markuu dhiig muslina uu ku dhacaahina nabigu wuxuu yidhi ballax ballax macnaheedu waxaa weeye acyaa wanqatac bay culammadu ku fasiraan waa waa daalayaa waa noogaya camalkiibuu ka joogsanaya wey waa saas wey wax camalu qaban kara mala marka qofku wuxuu waasacnimo ku sugan yahay diinkiisa oo taacadiisu ay maaragta ku degdegayaan intuusan dhiig muslim gelin marka ilahi naga badbaadiye subxana wataala dhiig muslim xadiid imaam bukhaari imaam muslim ay warinayaan xadiid ibni mascuud radi allahu canhu xadiidka hadaayi ou maaragta ashulbacadla noo akrinayn dhegaysanayno wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati fi dima maalinta waxa ugu horeeyo oo dadka lagu kala saaro maalinka qiyaamaha waa dhiigga wey qiyaamaha waxaa lagu weydiini waxa ugu horeeyo dhiiggaas dadka muslimka a dhiigka ka gashay ayaa lagu weydiinaya wey waa taasaa ka mid a xadiid imaamu muslim fii saxiixii ku sugan can cabdillaahi bni camr bni alcaas radi allahu canhuma wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam lazawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli rajulin muslim adduunkoo zuulo oo baaba'o ayaa wuxuu ka fudud yahay qof muslim ah yani dilkiisa la dilo adduunkoo baaba'aa ka fudud weeyaan xadiisaas wax badanaan maqalnay bal inay dhegaheenna ha gasho weeyaan xadiid imaam bukhaari oo warinaya can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma yani wuxuu leeyahay ina min nabiga odhanaya calayhi salaatu wasalaam ina min warasaati lumuuri allatii laa makhraja liman awqaca nafsahu fiiha safku dami alxaraami bigayri xillihi waxa weeye waxa qofka halaago oo haddii qofka uu naftiisa ku ridaahi sow uga baxaahi ay adag tahay yani warqada waxaa loo jeeda alhalaka wey halaaga oo naftiisa hadduu ku rido uusan marna ka baxaynin waxaa ka mida buu yidhi safku dami alxaraami dhiig xaaraama daadintii bigayri xillihi xalaalnimo aan lagu daadinin ayaa ka mida buu odhanaya wey xadiid abu daauud oo warinaya biisnaadin xasanin can cubaadata bni saamit radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam man qatala mu'minan faاktabata biqatlihi lam yaqbal illaahu minhu sarfan walaa cadla qof muslima qofkii dilo mumin qofka dilo oo ku farxa dilkiisi faاktabata biqatlihi dilkiisa ku faraxsan qof muslim uu dilay waa ku faraxsan yahay allah sunno iyo faras midna kama aqbalaya buu nabigu leeya alayh salaatu wasalaam sunno kastoo dukado iyo faras kastoo dukado ilaahay ka aqbali maayo mar hadduu dhiig muslima uu dilay oo ku faraxsan yahay arrinta halan miya waa mayo xadiid imaam bukhaari imaamu muslim bi saxiixayhim ay ku warinayaan xadiid ibni cumar wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam alaa falaa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacdi war gadaashayda gaalnimaha u noqonina qaarkiin qaarka kale ou maaragtay luqunta uu ka gooyo qoorta uu ka jaraayo gaalnimaha uu noqonin yani acmaashaas waa acmaasha kufaarta wey maaha acmaasha muslimiinta ay leeyihiin wey wuxuu rasuulku yani maaragtay xadiid bukhaari oo warinayo asar oo bukhaari warinayo can jundubin can jundabin laakiin xadiidka asagu ma rafcinin laakiin xukm xukmu rafci buu leeyahay lanna hadalka uu ka hadlayo jundab waxa weeyaan shay caqliga lagu ogaan kara maaha shay caqliga lagu ogaan kara maaha marka waa la rafcinaya nebigeenna la gaarsiinaya sida ibnu xajar uu leeyahay fii fatx albaari uu ku oranayo wuxuu leeyahay jundab man istaaaca minkum anlaa yuxaala baynahu wa bayna aljannati bimil'i kafin min damin ahraaqahu falyafcal wuxuu yidhi qofka awoodi karo oo idinka idinka mid a isaga iyo jannada inaan la kala teedin oon lakala la kala xijaabin laguna kala xijaabin bimil'i kafin min damin ahraaqahu yacni gacan muggeed calaacal muggeed oo dhiigahu daadsay sababteedna aan jannada looga xijaabin oon looga cayrinin qofka awoodi karaay falyafcal ha sameeyo bimacnaa calaacal muggeed oo dhiig muslim markaa daadiso jannaday kaa xarimaysaa sababteeda jannaday kaa xijaabi jannada inaan inaadan gelin bay sababku ugu noqonaysaa weya marka ibn xajar wuxuu leeyahay markuu xadiidkaas afarkaa ka hadlayo wahada low lam yarid musaraxan birafcihi lakaana fii xukmi marfuuci jundab yuusan tasriixinin oo cadaynin uusan oranin xadiidka nebiga ayaa yidhi qaala rasuululah yuusan badihine wuxuu qabaa buu leeyahay xukmu rafci buu leeyahay liannahu laa yuqaalu bira'yi arrinkan oo kale maskaxda iyo caqli lagama yidhaahdo weyaan waxaana ku sugan waciid shadiida baa ku sugan qofka muslimka dilkiisa la dilo ayaa tahdiid fara badan oo ku sugan yaha wy walaalayaal axaadiista intaas way ka badan tahay qofka muslimka dhiiggiisa reebayso laakiin intaasaan aniga uga gaabsanaya hal xadiiaan ugu filan yani hadda inta xadiid aan tirin hal xadiid oo kamida baa qofka muslimka ku filan wy intaas walaalayaal marka uu nabigeenu ku celcelinayo iyo keyrkood oo aanan sheegin oo ku celcelinayo maxay kutusaysaa qofka muslimka dhiiggiisa inuusan sahlanayn mujarad laa ilaha ila allah muxamadu rasuullah ou yidhaah xadiid buusaam waataan soo sheegnay nin gaala oo dadki muslimiinta laayay oo seef la dhacayo hebel dilo hebel dilo hebel dilay markuu la kor tegay usaamo ou seefta kor ugu qaaday buu yidhi laa ilaha ila allah markaasaa usaamo uu yidhi seefta iskaga ilaalinaya waatuu dilay waataan muxaadaradeena hore kusoo sheegnay nabigana uu ku celceliyey kayfa tasnac bilaa ilaha ila allah idaa jaat yowma alqiyaama laa ilaaha ila allahu maxaad ku samayn doontaa maalinta qiyaamaha markay timaado annaga marka waxaad arkaysaa dadkayagi inay fududaysteen oo arrinkaas waxbaba la ahay yani waxay dhahaan wadaad iyo waranlabay soomaalida yidhaha wadaad iyo waranlaba dhiigka muslimka waa u banaayay in iska daadsho yaa noo baneeyey cid noo banaysa lama arko nin wadaad sheeganayo ama diin sheeganayo ama caama ha noqdo ama wuxuu doona ha noqdo muslima yani haddaad aragtaan oo dhiig muslim banaysanayo waxa weeye yani qofkaasoo kale wadaadna lama yidhaahdo diin laguma tilmaamo mooryaanta sida mooryaan loo yidhaahdoo kale hala yidhahdo mooryaana noqon hadduu dhiig muslim banaysto weya waxaan leeyahay mawqifka qofka muslimkaa waa maxay maxaa laga doonaya fitantan oo kale markay timaado inuu ka istaago waxaana laka rabaa fitanta inaan ka fogaano inaan ka fariisanno oonan ka qaybgelin yani seeftaada inaad jejebiso inaad seef oo maaragtay qori ah khashab ah yani maaragtay geed ul ah oo kale inaad samaysato oon af lahayn inaad noqoto hadday kugu kalifto cabdullaahi almaqtuul ka la dilaayo adiga inaad noqotid sidaasay sunnadu nafaraysaa weya markay fitanku yimaado lama dhex boodo waa laga haraa waa laga joogsadaa ra'yi laguma kaalmeeyo idaacadaha lagama taageero yani maaragtay dhaqaalo laguma bixiyo lagama qayb galo hubkeeda lama dhiibo marba hadday muslimiin dagaalkood ay yihiin inuu qofka muslimka ka fadhiisto baa la rabaa waxaana tusinaya xadiidkii dheeraa waa taqaanaan imaamu muslim fii saxiixa uu ku warinaayo xadiid abi bakra nufeyc ibn alxaaris radi allahu canhu wuxuu leeyahi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabigeenna wuxuu yidhi innahaa satakunu fitanun war fitnooyin baa la arki doono o dhici doono alaa uma takunu fitanun fitan ayaa imaan doonto markaasuu yidhi alqaacidu fiiha khayru min almaashi fiiha kan ka fadhiistaa wuxuu ka khayr badan yahay midka maarata u taagan kan fitnada fadhiya kan taagan midka ka fadhiistaa ka khayro wlmaashi khayru min asaaci ilayha midka u socdaahe fitnada u socdana wuxuu ka khayr badan yahay midka u degdegaya ayuu ka khayr badan yahay alaa fa idaa nazal wardadow haddii ay degto wawaqac aw waqacat ama ay dhacdo fitnadii faman kaana lahu ibilun فليلحق بإبله قفك جيل له جيل بآل ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه قفك أري له أري بآل ومن كانت له غنم ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قفك دار له ضل أو كبع صد له دار هذه آل وكتكبوه مركاسا من صحابة كم إذا وحوه فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض qofka aan saddex baa midna lahayn geel ma laha ari ma laha beerow aada ma laha iyo dhulow aada ma jiro muxuu samaynaya qaala yacmadu yacmidu ilaa sayfihi fayaduku calaa xaddihi bixajar haddausan haysan meelow aado seebta oo wata intuu qaato afkeedii dhagax intuu ula tago dhagaxa ku jajabsho afkeeda ha burburiyo markuu afkeedii jajabto ma waxbay goynaysaa waxba goyn karto markaasuu yidhi uma lyanju in istataaca najaa ha degdego oo ha ka taga fitnada ka dhex baxo intuu awoodi karo inuu ka baxo allahuma hal ballagtu ayuu saddex jeer nabigu ku celceliyey salawaatu llahi wasalaamu calayh allah ayuu dadkiis ooma gaarsiin arrintan nabigeena waana soo gaarsiiyey salawaatu llahi wasalaamu calayh xadiis ibnu maaja uu warinayo iyo keyrkiisba oo sheekh naasir diin alalbani oo maaragtay tasxiixinayo abi dharin abi dhar alghifaari radia allahu canhuna uu ka warinayo wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam abu dhar buu la hadlaya wuxuu yidhi kayfa anta waqatlan yusiibu nnaasa xataa taqriqa xijaarat zayti bidami xaalkaagu soo noqona abuu darow xaalkaagu seebuu noqonaya marka dadka uu asiibo dil oo aad u fara badan ay dadku islaynayaan ilaa meesha la yidhaahdo xijaarat zayt waxaa la yidhahda waa mawdicun bilmadiina meel madiine ka tirsan wey dhulkaas xijaarat zayt la yidhaahdaa ay wada biyo dhiig keliya ay noqoto maxuu xaalkaagu noqon doonaa buu markaasaa waxaa ihi ori qultu maa khaara allahu lii warasuuluhu allah iyo rasuulkiisa waxay ii dooraan weeyaan saa unbau maarata xaalkaygu noqonaya markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ilxaq biman anta minhu mar hadday kismada dhacdo ka dhex bax dadkaani cashiiradaadii ahalkaagii aad dadkaadii aad buu leeyahy ahalkaagii isdhexgal ka dhex bax kismada hakala qayb qaadan markaasaa waxaan idhi qultu yaa rasuula allah afala aakhudu bisayfi faadribu bihi man facala dalik yani soo usha seeftayda intaan qaato dadka fasaadkaa samaynayo waxlaynayo aan aniga maaragtay yani seeftayda aan ku garaaco fasaadka ka joojiye ka waran haddaan kala dagaalamo buu yidhi fasaadka ka joojiye ka waran leanna wax unay samaynayaan anoo wanaagsoona qaala nabigu markaas wuxuu yidhi shaarakta alqawma idan bu haddaad inta seeftaada qaadato aada la gasho waxay samaynayaan dadkii waad la wadaagtay dagaalkii baad ka qayb qaadata ogow shaarakta alqawma idan dadkii baad ka qayb qaadatay marka maxaa laga rabaa walaakin udkhul baytaka gurigaaga gal waqul gurigaaga gal buu yii markaasaan waxaan ku irow yaa rasuul allah fain dakala baytii hadduu guriga iga soo dabagalo ka waran ninkii aan gurigaada ka gal aa tiri oo aan la dirir hadduu gurigayga iiga dabi yimaada ka waran nabigu wuxuu yidhi in khashiita an yabharaka shucaacu sayfi faalqi طarafa ridaa'ika calى wajhik fayabuuءu bismihi waismik biismihi waismik yani wuxuu yidhi markaad ka baqdo markuu gurigaada inta kuugu soo galo seebta walacwalacdeeda iyo iftiinkeeda markay ku cabsi gelisoo ka baqdaah maradaada yani tarafkeeda indhahaas wejigaada saara buu leey saa u saar wejigaada ku rid si seebta aad uga gabato oo markaa uu kuu dilo wejigaada saar maradaa saaro markaa kabacdina asagu markuu ku dilo dembigaaga iyo kiisiiba uu la noqdo fa yakuuna min ahli naar dadka ahlu naarka marka uu ka mid noqdo marka fitnada in laga fadhiisto gurigaada galaalay hadday guriga kuugu soo gaso oo naftaada ay timaadana waxa weeyaan yani ha ku dilo adiga ha ku dilo waad leedahay wey inkastoo xaqu jabti aad leedahay oo naftaada aad difaaci karto laakiin waqtilfitan xataa waxay leeyihin culammadu sidaas soo sheegay cirdiga umaana difaaci karaa kuwan kale maye naftaada adiga cabdullahi almaktuul inaa noqoto xadiis kale imaamu lbukhaari imaamu muslim oo warinayo wuxuu leeyahy can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam xadiiska qeybtiisii hore u shaadaha wuxuu leeyahy satakunu fitanun alqaacidu fiiha khayru min alqaa'id fitnooyin baa ahaan doono kan ka fadhiyaah midka taagan kan taagan uu ka khayr badan yahay waalqaa'imu fiiha khayru min almaashi kan taaganna kan kan u socda uu ka khayr badan yahay waalmaashi fiiha khayru min asaaci kan yani maaragtay fitnada u socdaahi kan u degdego uu ka khayr badan yahay yani waxaa khayr badan ka socdo kan degdeguu ka khayr badan yahay hadba midba midkuu kaga dheereeyey fitnada waa midkuu kaga dheereeya ka shar badan midba midkuu ka gaabsadana waa ka khayr badan yahay wey marka maxalushaadkayga waxa weeye man tasharafa laha tastashrifu qofka u banbaxo oo raaraadsado oo doondoono fitnada doondoona way halaagaysaa buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam waman wajada minha maljacan aw macaadan falyucid bihi qofka meel uu kaga gabado ou ku magan galo heli karo ha raadsado halkaa ha magan galo ha ka tago meeluu ku badbaadaya ha doonto buu leeyahy wuxuu sheegay xadiis kaleeto abu daauud uu noo wariyey ibnu maaja imaamu axmed imaam tirmidi kulli ay warina xadiis abi muusa alashcari wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam waqti lfitan marka la joogo saxaabadiis wuxuu kula dardaarmay wuxuu yidhi kasiruu fiiha fisiyikum waqaticuu fiiha awtaarakum waalzimuu fiiha sawfa adwaafa buyuutikum wakunuu kabni aadama yani wuxuu leeyahay qaansooyinkiini aad wadateen ood fallaaraha ku gamayseen jajabiya buu yidhi witrigeedana gooye buu yidhi maarata xariga ku xiran qaansadana jara oo ka gooya si aad gabuun waxa ugu ridaanba aad weydaan guryihiina dhexdooda laazima waalzimuu fiiha adwaafa buyuutikum fitnada markay jirto guryihiina dhexdooda ku nagaada wakunuu kabni aadama labadii aadam wiil owdale nabilaahi aadam oo isdilay kii la dilay oo kale idinka noqda buu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam ha dhexboodinina fitnadaasi wey marka in laga fadhiisto kaasadii la jebiyo warankii la jebiyo xabad aan la tuurin waa taa waxayna amrayaan wey bal ictizaala la rabaa laga fogaado xadiidka imaam bukhaari uu warinayo can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu wuxuu leeyahy qaala rasuulu lahi sal alla alay wasalam yuushiku an yakuuna khayru maali lmuslimi hanaman yatbacu biha shacafa aljibaali wa mawaaqica alqatri yafiru bidiinihi min alfitan yihi xadiidkaas waxay u dhowdahay buu yidhi markay fitanta waktigeeda joogto qofka muslimkaa maalkiisa kan ugu khayrka badan inuu noqdo xoogaa ariya oo intuu maalihii dagaaladii fitantu ka jirta intuu kala baxo buuraha korkooda uu ku ilaashado iyo meesha roobka uu ka da-ayo asagoo diinkiisa la cararay laanna fitnada diinka yani ay kaa fitnaynaysaa weeyaan dhexgalkeeda taasuu kaa fitnaynaya alimaamu albarbahaari kitaabkiisa sharxu sunna wuxuu leeyahay idaa waqacat ilfitna fitnadu haddii ay dhacdo falzam jawfa baytika gurigaaga dhexdiisa laasim ha ka qaybgelin wafira min jiwaari ilfitna fitnada inaad la daristo ka fogow ka carar iskaga carar ka fogow buu ohanaya weya qofka marka yani waxaan kusoo khatimayaa insha allahu tacala qodobkan ayaan kusoo khatimi qofka yani u dagaalamo urur hebel ama qof hebel hogaamiye hebel u dagaalamo ama jamaaca heblaaye u dagaalamo isagana muxuu noqonayaa xukunkiisa ila hadda dadka dagaalamaya waa yani nin hebel kursi ha gaara loo dagaalamaya sooma madax ha noqdo hebel ama ama magac diineed ha wata ama yuusan wadanin jamaacadaadii iyo ururkaadii ha kor noqdo iyo wax lamida baa loo dagaalamaa qofkaas xukunkiisa waxa weeyaan waxaad ogaanaysaan qofkaas inaysan marna saaxadiisa beri noqonayn qofka u dagaalamaye oo inuu cizo iyo sharaf ou helo ugu dagaalamayena waxa weye cizo ku heli maayo sharafna ku gaari maayo kan dagaalamaya lagu shaqaystana aatim weeye bal naarta ayuu gelaya maalinta qiyaamaha ah ayuu gelaya weye waxa weeye xadiis imaam anasaa-i fii sunanihi oo ku warinaayo can ibni mascuudin radia allahu canhu wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay wayajiiu rajulu aakhidan biyadi rajuli fayaquulu ina hada qatalanii faqaala allahu lahu lima qataltahu fayaquulu litakuna alcizatu lifulanin fayaquulu llahu inaha laysat lifulanin fayabuu'u biismihi yani wuxuu leeyahay qiyaamaha markii la tago qofkii qofka soo dilay ayaa kii la dilaybaa wuxuu qabsanayaa gacantiisa wuxuu ku dhegayaa kii dilay buu qabsanaya maalinka qiyaamaha waa la selaya maalintaas lama kala baxsan karo wuu qabani markaasuu ilaahay u sheegaya allahyo kanaa idilay buu odhanaya kanaa idilay ina haadaa qatalanii buu leeyahy markaasu allah wuxuu leeyahay kii wax dilay baa la weydiinoo lale lima qataltahu war maxaa ninkaan usoo dishay markaasuu leeyahay allahyo waxaan u dilay litakuuna alcizatu lifulaani hebel inuu madax noqdo darteed yani maaragtay cizo iyo sharaf uu helo ayaan u dilay hebel daraadi baan u dilay markaasa allah wuxuu leeyahay laysat liulayn laysat yani inahaa laysat lifulaan ciisadu ma laha hebel m ma yeelanayo ciisada ilaahay baa iskale subxaana watacaala marka hebel ciise iyo sharaf midna ma leh qofkaasna fa yabuuqu biismihi dembigii kan ou lahaa kana kana la noqon markaasuu naarta ilahay sidaas u gelaya wey asar oo warinaayo alimaam albayhaqi fi sunan alkubraa wuxuu leeyahay wuxuu ka warinayaa ayman ibnu khuraybin yani ninkaas ayaa marwan ibnu xakam waktiga oo madaxda ahaa oo dagaaladii lagu jiray bani umaya ayaa yani marwan ibnu xakam baa wuxuu la hadlay ayman ibnu khurayn buu la hadlay markaasu wuxuu ku yidhi alaa takruju macana alaa takruju fatuqatilu macana bu alaa takruju fatuqatilu macana maana raacdido nala dagaalgashid waa kusee buu yidhi aymana la weydiinaya laleeyahy kaala nala dagaalgal markaasuu wuxuu ku yidhi ayman ina abii wa camii shahidaa badra wainahumaa cahida ilaya anlaa uqaatila axada yaquulu laa ilaaha ila allah yani wuxuu yidhi aabbahay iyo adeerkay waxay ahaayeen dadkii beder ka qayb galay oo nabiyllaahi maxamed la socday calayhi salaatu wasalaam waxay igula ballameen qof laa ilaaha ila allahu leh inaanan marna la diririn ilaa isaga marwaan wuxuu la dirira muslimiin buu la dagaalamay kaala dagaalka ka qayb galbu markaasu wuxuu ku yidhi fain anta ji'tanii bibaraa'atin min annaari qataltu macakum haddaad iila timaadood ii keento naarta ilaahay inaan beri ka ahay oo ku raacaya oo kula dagaalgalayaa buu marwaan ibnu xakam ma ninkan inuu naarta beri kayo keeni karaa uma keeni karo wey markuu arkay inuu halkaa taagan yahay wuxuu ku yidhi fakruj cannaa bu marwaan waa xanaaqay orod naga tagwiirniyo bax buu yidhi waa iska baxay ninkii maxaa baxay ayman ibnu qurayb waa ka baxay weeyaan asagoo gabayadaan tirinaya dhowrkan bay tirinaya wuxuu leeyahay walastu biqaatilin rajulan yusallii calaa sulطaani aakhara min qurayshin lahu sulطaanuhu wacalaya ismii macaad allahi min jahlin wafayshin aaktulu musliman min gayri jurmin falaysa binaaficii macishu cayshi buu odhanaya yani hadalkaa fiiri wuxuu yidhi ma ahi mid dilaayo qof ilaahay u tukanayo qof musalliya mid dilaahi ma ahi weliba u dili maayo calaa suldaani aakhara min quraysh nin kale quraysh ka mid a madaxtinimadii dartii qof tukanaya u dili maayo hebel madaxtinimo ha gaaro daraaddeed hebel u dili maayo buu leeyi lahu sultaanuhu berri markii ninkaan aa dilo waxa waaye madaxtinimadii ma kii wax dilay baa qaatay mise ninkiibaa qaatay lahu sultaanuhu kaasaa madaxtinimadiisa iskale kursiga kaasaa ku fadhiisanaya wa calaya ismii anigana dembigayga anaa iskale buu leeyi dembigayga anaa iskale buu leeyi macaad allahi min jahlin wa faysh fudayd iyo jahli ayaan ilaahay ka magangelayaa buu yii yani fudayd iyo jahli inuu ugu xambaaro rabaa buu leeyahy ma gelayo aaktulu musliman min gayri jurmin ma qof muslima baan dilaya dambi la-aan miyaan qof muslima ku dilaya walaysa falaysa binaafici mana ahan mid i anfacaya dil qof muslima aan dilo ma cishtu cayshi intaa noolaha weligay dil muslim marna i anfici maysa buu leeyahy marka badanaaba dadka waxaad arkaysaan dadba ku guuro jaranjara weliba shabaabka waxaa laga dhigtaa dhalinyarada jaranjaro sulam baa la yidhaahdaa oo manasatulxukmi lagu gaaro ayaa rag ka dhigtaa xukumkii inuu qofku markuu rabo maalinba calanaa dhinac looga bitinaya umaba markaasaa intaasoo dhalinyaraa ku baaba'aysa hadhowdi markii ummadbaa baaba'day yaa xukumkii qaatay makii dhintay baa qaatay oo u dagaalamayay mise ninkii gadaal fadhiyey oo aan dagaalka gelaynin oo warka idaacadahay meelaha ka hadlayaan a iskale ninkaasaa qaadanaya berrita marka adiga waxba kuma helin ha noqonin marka jaranjaro oo berrina naar aad ku gashid ha noqonin qofka muslimka inuu iska ilaaliyo baa loo baahan yahay wy walidaalika sheekh alislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay kitaabkiisa alistiqaama markuu ka waramayo dadka alamru bilmacruuf wanahyi can munkar u istaago waa laba nooc buu odhanaya marka hal nooc buu sheegi wuxuu yidhi wannaasu fiihi ay fi lamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar calaa qismayn waa laba qaybood buu leeyahy qismun ya'muruuna wayanhawna wayaqtuluuna talaban biisaalati alfitna qolo waxay amraysaa amarkiibay farayaan macruufkiibay farayaan munkarkiibay reebayaan waana dagaalamayaan si ay fitnada u zuuliyaan fitnadii jirta say u zuuliyaan bay u dagaalamayaan buu zacamuu buu leeyahy hadalkaas way sheegtay wayakuunu ficluhum daalika acdamu fitna marka ay wakti fitno ah intay dagaal qaadaan ay yidhaahdaan waa dagaalamaynaa meesha inay ka fadhiistaan la rabay waxay noqonaysaa ficilkoodaas oo fitnadan zuulinayna ay leeyihiin ayaa waxay noqonaysaa acdamu fitna fitna midda ugu weyn bay noqonaysaa buu yii markaasuu uhi kalmuqaatiliina fi lfitan alwaaqicati bayna alumma sidii fitnooyinkii yani maaragtay dadkii dagaalamayey oo muslimiinta dhexdeeda soo dhex martay fitnadka soo marto oo kale ayay noqonaysaa mila alkhawaariji khawaarijta oo kaleeta bay noqonaysaa buu leeyay marka yani waxa weeye maadaama waktigii salaada uu yani maarata la dhaafay kelimadan ayaan maaragtay kusoo khatimaya insha allahu mawaadiicda ii hartayna jimcada dambe ayaan dhamaystiraya waxaa laga yaabaa su-aalaha dadku soo qorayaan waxaan isku dayahay haddii ilaaha yidhaahdo su-aalaha waa la ururin meel baa la dhigaya maalinta muxaadarada noogu dambaysa aan dhigno baan wakti fiican u reebaynaa insha allahu tacaala su-aalaha wixii su-aalo qabana way soo qoranayaan wixii aan ka garanayan waan ka jawaabi haddaanan aqoonina ma aqaano dhibiguma hayso dhibiguma hayso ma aqaan waxa waad ogtihiin laa laa adri maxaa la yidhahdaa waa nisfu alcilmi marka iskuma kalifaayo haddaan aqaanona waan sheegi haddaanan aqoonna ma aqaan unbaa igu filan insha allahu tacaala marka waxaan leenahay su-aalahana dib baan u dhiganaynaa xadaradan ugu dambaysan ka dhigan doonaa waana noo jimcooyinka biidn illahi tacaala hada wabilahi tawfiiq wsal allah wslam ala nabiyina maxamed waali saxbi